الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إخواني وأخواتي المستمعات والمشاهدات walaallayaal weli waxaynu ku sugan nahay insha allahu tacaala xalaqaadkii aynu ku magacownay baro rabbiga oo aynu ku iftiiminayna alle subxaanahu wa tacaala magacyadiisa wanaagga badan iyo tilmaamihiisa qiimaha badan inaynu alle subxaanahu wa tacaala ku barano cid waliba waxay sheeganaysaa alle subxaanahu wa tacaala inay garanayso laakiin garashada dhabta ah iyo aqoonta dhabta ah waxaa u leh qofka magacyadiisa iyo tilmaamihiisa alle subxaanahu wa tacaala ku barta magacyada aynu maanta insha allahu tacaala xalqadan kusoo qaadan doono waxaa ka mid a magaca alle subxaanahu wa tacaala ee lagu magacaabay ee nabigu calayhi الsalaatu wasalaam ku magacaabay axaadiista صaxiixa ah aلطayib alle subxaanahu wa tacaala waa طayib waa mid wanaagsan weeye magaca noocaasana waxaa inoo faa'ideynaya xadiidkii nabiga calayhi الsalaatu wasalaam ee صaxiix muslimka ku yimi imaamu muslim uu صaxiixiisa kusoo warinayo uu leeyahay nabigu calayhi الsalaatu wasalaam in allaha tacaala طayibu laa yaqbalu ila طayiba alle subxaanahu wa tacaala waa wanaagsan yihi wax wanaagsan mooyaane wax kale ma aqbalo idan aلطayib waa allaha wanaagsan afcaashiisu ay wanaagsan tahay magacyadiisu ay wanaagsan yihiin tilmaamihiisu ay wanaagsan yihiin waa allaha jecel wixii wanaagsan ee allaha jecel weeye ilayhi yascadu اlkelimu اطayib xaggiisa waxaa loo kor yeelaa kelmadaha wanaagsan ama hadallada wanaagsan alkelimu اطayib wuxuu leeya alla subxaanahu wa tacaala qul laa yastawi اlkhabiiثu wاطayib walow acjabaka kahraة اlkhabiiث waxaa xun iyo wanaagu ma sidna haba bataan xumaanto haba badato waxaa alle subxaanahu wa tacaala kelmadda towxiidka ku tusaaleeyey ka shajaratin طayiba asluhaa haabit wa farcuhaa fi اsamaa geed wanaagsan oo jiridiisuna dhulka ay ku sugan tahay laamaheeduna samada ay gaadhayaan midhaha ka dhalanaya waxaa lagu tilmaamay malaa'igtu inay ku odhanayaan markay dadka muuminiinta nafaha ka qabanayaan aladiina tatawaffaahum almalaa'ikatu طayibiin iyagoo wanaagsan ayaa malaa'igtu nafta ka qabanaysa nabigu calayhi الsalaatu wasalaam waxa uu leeyihi waxay ku odhanayaan naftii xadiidka صaxiixa ah اkhrujii ayatuha الnafsu الطayiba soo bax naf yahay wanaagsani kaanat fi اljasadi الطayib ee jidhka wanaagsan ku sugnayd marka jannada la galo ahlu jannaha waxaa lagu odhanayaa tibtum fadkhuluuha khaalidiin tibtum waad wanaagsanaateen ee jannada gala xaalatiin kuwa ku waaraya adilada macnaha tilmaamaysaa aada bay u badan tahay idan alle subxaanahu wa tacaala waa jecel yahay ficilka wanaagsan aayiba min alficil aayiba min alqowl hadalka wanaagsan wahuduu ilى الطayibi min alqowl wahuduu ilى siraaطi اlxamiid waxaa lagu hanuuniya hadalka wanaagsan hadalka kiisa wanaagsan alle subxaanaه wa tacaala waa jeceliyey waxaa la tilmaamay alkhabiiثa wالطayib in la kala soocayo liyamiiza allahu اlkhabiiثa min الطayib wayajcal اlkhabiiثa bacdahu calى bacd fayarkumahu jamiica fayajcalahu fi jahanam alla wuxuu kala soocayaa khabiidka iyo طayibka waxa wanaagsan iyo waxa xun ayuu alle subxaanaه wa tacaala kala soocaya khabiidka xun inta la isu geeyo ayaa jahanamo lagu tuuraya alle subxaanaه wa tacaala haynaga dhigo طayibiinta wanaagsan ahlu طayibka alle subxaanaه wa tacaala haynaga dhigo ataxiyaadka markaynu salaada tukanayno waxaynu nidhaahnaa ataxiyaatu lilah w الصalawaatu wالطayibaatu lilah الطayibaat wanaag oo dhan hadal iyo ficil la samaynayo intaba wixii wanaagsan allah iskale subxaanahu wa tacaala idan magacyada alle waxaa ka mid a aلطayib oo daatadiis iyo tilmaamihiis iyo magacyadiis iyo ficilada uu samaynayo dhammaantood alle subxaanahu watacaala ay wanaagsan yihiin alla jecel wixii wanaagsan wixii xunna neceb wayuxilu lahum اطayibaat wayuxarimu calayhim اlkhaba'ih wixii wanaagsanna waa loo xalaalaynaya wixii xunna waa laga xaaraantinimeynaya magaca labaad waa magaca loo yaqaana ashaafi allaha caafimaadka bixiya allaha wax daweeya ashaafi waa ka caafimaadku gacantiisa ay ku jirto magacaana wuxuu ka sugan yahay nabiga calayhi الsalaatu wasalaam ducada caankee loogu ducaya qofka xanuunsanaya allahuma adhab ilba's raba annaas ilaahay oo dhibka qaad xanuunka qaad rabbiga dadkow ishfi ilaahay ou shaafi anta ashaafi ka wax shafeeya caafimaadka keena waa adiga laa shifaaءa ilaa shifaa'uk caafimaad aan xaggaaga ka imanin ma jiro ama ma ahaanin shifaaءa laa yugaadiru saqma caafimaad wax xanuuna aan ka tegey magacyada alle subxaanaه wa tacaala waxaa ka mid ah shaafi allaha caafimaadka haya daweeyaha daweeye dadka buka markaynu ka hadlayno shifaaga wuxuu noqonayaa laba qaybood qalbiga in la daweeyo oo laga daweeyo gaalnimada iyo munaafiqnimada iyo macaasida iyo dunuubta kala duwane qalbiga degaysa qalbiga in laga daweeyo ilaahay baa bixiya yaa ayuha annaas qad jaaءatkum mawcidaة min rabbikum dad yahow waana rabbigiin ka timi baa idin soo gaadhay wa shifaaء lima fi الsuduur iyo wax laabaha daweynaya qur-aanka alle subxaanaه wa tacaala waa hadalkiisa wuxuu dawo u yahay laabta ayuu dawo u yahay wanunazilu min alqur'aani ma huwa shifaa waraxmat lilmu'miniin qur'aanka xaggiisa waxaanu ka soo dejinnay wax dawo u ah dadka mu'miniinta ah dawo waxa uu u yahay dawo macnawiya oo qalbigooda daweynaysa macaasi iyo gaalnimo ka daweynaysa ku abuuraysa daaco iyo iimaan iyo wanaag oo dhan ta labaad shifaa lima shifaa qur-aanku sidiisana jirkana waa u dawo oo waa lagu daweeyaa oo waa la ysku tufaa alle subxaanahu wa tacaala ka wax daweeya waa isaga isagaa dawada gacanta ku haya sidaa awgeed ayaa wuxuu leeyahy nabiy llahi ibraahim waidaa maridtu fahuwa yashfiin haddii aan xanuusto allaa i daweynaya subxaanahu wa tacaala dawooyinkanaynu isticmaalayno ama dhakhaatiirtan aynu u noqonayno waxay wax ku daweynayaan biqudrati اllahi caza wajal tii alla uu bixiyey buu alla kuugu sababeynaya laakiin alla haddaanu kuu qorin caafimaad wax kastoo ay sameeyaan qalabka adduunyada ugu qaalisan ugu casirsan haddii lagu keeno kuwa ugu aqoonta badan caafimaadka haddii lagu keeno wax allaale waxay kuu tarayaan ma jirto haddii alle subxaanahu wa tacaala aanu kuu qorin caafimaad wuxuu leeyahy nebigu calayhi الsalaatu wasalaam laa shaafiya ilaa ant cid wax daweysaa ma jirto aan adiga ahayn idan cidda wax daweynaysa waa alle subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahy nabigu calayhi الsalaatu wasalaam dacooyinkiisa ka mid a dadka xanuunsanaya ugu ducaynayey allahu yashfiik ilaahay ha ku shaafiyo wuxuu leeyahy nabigu calayhi الsalaatu wasalaam maa anzala allahu min da ilaa anzala lahu shifaa alle xanuun ma soo dejiyo ilaa alla wuxuu soo dejiyaa dawadiisa calimahu man calima wa jahilahu man jahila ciddii ogaatayna ogaati ciddii aan ogaana may ogaan in alle subxaanahu wa tacaala lagu xidhnaado wax xanuun hadduu kugu yimaado cidhiri aada dareento xaalado nafsiga ay kugu yimaadaan in aada ogaato alle subxaanahu wa tacaala dawo inuu ku yahay ismana diidayso asbaabta adduunyada in la qaato la isdaweeyo allana subxaanahu wa tacaala caafimaadka laga fisho laba isdiidaya maaha magacyada alle subxaanahu wa tacaala waxaa ka mid a walaalayaal aljamiil alle subxaanahu wa tacaala waa jamiil waa alla qurxoon daatadiisa laf ahaantiisa wuu qurxoon yahay alle subxaanahu wa tacaala waa alle ficiladiisu ay qurxoon yihiin magacyadiisu waa magacyo qurux badan tilmaamaha uu ku tilmaaman yahay waa tilmaamo tilmaamo wanaagsan oo aada u qurux badan idan alle subxaanahu watacaala waa jamiil dhinacii loo dhaqaaqaba wuxuu jecel yahay alle subxaanahu watacaala wixii wanaagsan wixii qurxon buu alle subxaanahu watacaala jecel yahay wuxuu leeyay nabigu calayhi الsalaatu wasalaam in allaha jamiil yuxibu اljamaal alle subxaanahu watacaala waa qurxon yahay quruxdana alle subxaanahu watacaala waa jecel yahay qaabka alle uu yahay subxaanahu watacaala waxba kama ogin walaa yuxiiطuuna bihi cilma aqoon iyo cilmina alle subxaanahu watacaala ku koobi mayno naftiisa isagaa inaga yaqaana isagaa inaga aftahansan isagaa daacad inoo ah oo alle subxaanahu watacaala wax maldahan ama inaan fahman inoo sheegi maayo maca dalik wuxuu isku tilmaamay inuu qurux badan yahay nabigu calayhi الsalaatu wasalaam ku tilmaamay nabiguna wuxuu kasoo xiganaya alle subxaanahu watacaala waayo wuxuu ku hadlayaa waa waxy wamaa yanطiqu can اlhawa in huwa ilaa waxyun yuuxaa alle subxaanahu watacaala wuxuu jecel yahay siduu nabigu tilmaamay quruxda waa jecel yahay wuxuu jecel yahay quruxda labadeeda nooc alظaahira wاlbaطin labadaba waa jecel yahay jamaalu lbaطin waa ka asalka ah qofka niyadiisu inay wanaagsan tahay camalkiisu inuu qurxoon yahay wuxuu ku hadlayaa inay qurxoon tahay wanaag inuu samaynayo ku hadlayo qalbiga ku hayo waa jamaalu lbaطin waa quruxda hoose ee aan muuqanayn ta asalkaahina waa taas quruxda dhabtaahina waa ta noocaasa weeye quruxi waa diin oo halkay dadku ka yidhaahdaan ta labaad inuu qofku muuqaalkiisu wanaagsan yahay oo nadiif uu yahay oo labis wanaagsan uu xidhan yaho nadiifa cidiyaha iska guro jirhkiisa uu habeeyo wasakda iska ilaaliyo waxyaabaha noocaas oo dhan iyadana waa wax la jecel yahay wey waxaana ku soo baxday nabigu calayhi الsalaatu wasalaam markii uu tilmaamay jannada inaanu gelayn qof quraanjo wax leeg oo kibir qalbigiisa uu ku sugan yahay janno inaanu gelayn ayaa bacdu صaxaaba waxay yidhaahdeen waxaanu jecelnahay kabaha yagu inay qurux badan yihiin labiska yagu inuu qurux badan yahay ayaanu jecelnahay nabigu wuxu uhi calayhi الsalaatu wasalaam in allaha jamiilu yuxibu اljamaal alle subxaanahu watacaala waa mid qurxoon quruxdana waa jecel yahay alkibru baطru اlxaqi wagamd الnaas kibr waxaa la yidhahdaa xaqa in la diido dadkana la yeso dadkana la yeso idan qadiyadaasi waa qadiyad muhima haddaad helayso inaad labis fiican xidhato muuqaal fiican aad ku jirto xaalkaaga wanaajiso waa mid loo baahan yahay wy nin baa nabiga u yimi calayhi الsalaatu wasalaam nabigu wuxuu arkay xaaladiisa oo kala daadsan oo ishu aanay qabanayn nabigu wuxu uhi calayhi الsalaatu wasalaam alaka maal xoola ma leedahay wuxu uhi nacam ya rasuula اllah min kuli اlmaal min alibil wاlbaqr wاlghanam wاlkhayl xoolaha noocyadiisa kala duwan oo dhan baan leeyahay geel baan leeyahay ari baan leeyahay lo' baan leeyahay far baan leeyahay nabigu wuxu uhi calayhi الsalaatu wasalaam falyura ahara nicmat اllaahi calayk ha lagaa arko waxa weeye ilaahay nicmadiisa raadkeeda ha lagaa arko oo ha kaa muuqato wuxuu ley nabigu calayhi الsalaatu wasalaam in allaha yuxibu ida ancma calى cabdihi nicma an yuraa ahara nicmatihi calayh alle subxaanahu watacaala wuxuu jecel yahay qof hadduu u nicmeeyo nicmadu inay ka muuqato iyadoo isla weynin aanay ku jirin alle subxaanahu watacaala waa jecel yahay ilaahay waa inoogu madno sheegtay inuu inoo soo dejiyey labis aynu ku labisano o aynu isku qurxino yaa bani aadama qad anzalnaa calaykum libaasan ibnu aadama waxaanu idiin soo dejinay ho iyo labis yuwaari sawaatikum cawradiina asturaya wariisha iyo maryo a ku labisataan oo aad isku qurxisaan maryaa waxaan u xidhanaynaa waa laba shay sida aayaddaasi tilmaamayso cawrada inaynu ka asturno iyo inaynu ku labisano laysku qurxiyo laysku qurxiyo idan isqurxintu waa wax la daneeyey waana tilmaan alle subxaanahu watacaala uu leeyahay oo alle wuxuu ku tilmaaman yahay jamaal qurux buu ku tilmaaman yahay magacyada alle subxaanahu watacaala walaalayaal waxaa ka mid a magaca loo yaqaana alqaabid albaasit alle waa ka wax cidhiidhiya ee qabta albaasit waa ka wax fidiya waa magac nabigu u sheegay calayhi الsalaatu wasalaam nabigaa loo yimi calayhi الsalaatu wasalaam waxaa la yidhi haala sicru fasacir lana nebi allow sicirkiibaa haaliyoobay maciishadiibaa qaaliyowday ee noo xadee ascaarta xadid oo xakamee wuxuu yihi nabigu calayhi الsalaatu wasalaam ina allaha huwa almusacir alle subxaanahu wa tacaala isaga ayaa wax hadeeya alqaabid isagaa wax cidhiidhiya albaasit isagaa wax fidiya alraasiq isagaa wax arsaaqa almusacir isagaa wax xadida wa inii la arjuu an alqa allah waxaan ilaahay ka filanaya inaan la kulmo walaysa axadu minkum yatlubunii bimadlimatin fii damin walaa maal iyadoo cidina xoolo iyo dhiigtoonna aanay ii sheeganayn inaan alle subxaanahu watacaala la kulmo ayaan filanaya idan albaasit waa allaha subxaanahu watacaala arsaaqda fidiya yabsutu yabsutu اrisqa liman yashaa ilaahay arsaaqda ciduu doonu u fidiyaa wayaqdir ciduu doonana wuu ku cidhiidhiyaa wallaahu yaqbidu wayabsut ilaahay ciduu doonana waa ku cidhiidhiyaa arsaaqda ciduu doonana waa u fidiyaa wa ilayhi turjacuun labada magac waa laba magac oo waxa weeye isku lamaan oo ay tahay in la wada sheego alle waa qaabidun baasit waa alle wax cidhiidhiya waa alle wax fidiya waa alle wax fidiya waxaa ka mid a magacyada alle subxaanahu watacaala almanaan allaha gallada badan allaha deeqda badan allaha siismada badan allaha samafalka weyn iska leh ayaa manaan looga jeedaa magac ahaana nabigaa u sheegay calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu leeyahay nabigu calayhi الsalaatu wasalaam allahuma inii asأaluka bnaka biana laka alxamd laa ilaha ila anta waxdaka laa shariika lak almanaan badiicu الsamaawaati wاlأrd du ljalaali wاlikraam waa dikri alle subxaanahu watacaala lagu xuso wuxuu leeyahy nabigu calayhi الsalaatu wasalaam laqad sa'alta bsmi اllahi اlأcظam magaca alle subxaanahu watacaala baad wax ku weydiisatay alladii idaa duciya bihi ajaab waa magaca haddii ilaahay lagu baryo uu ajiibo wa idaa su'ila bihi acطa haddii wax lagu weydiistana waa ajiibayo idan magacaa lee weyni waa ka halkan lagu sheegay allahuma inii as'aluka bana biana laka alxamd ilaahay waxaan kugu weydiisanayaa inay adiga mahad ku sugnaatay cibaadada keliga aada leedahay cidina aanay kula wadaagayn almanaan allaha gallada badan badiicu الsamaawaati wاlard wuxuu nabigu ku tilmaamay laqad sa'alta bismi اllaahi اlacظam magacii alle ee weyninka badnaa inuu yahay waxaana ku sugan magacaa alle weyn magaca almanaan allaha deeqda badan ficil ahaana waa loo sheegay alle subxaanahu watacaala yamunuuna calayka an aslamuu islaamnimay kuugu gallad sheeganayaan qul laa tamunuu calaya islaamakum bal illaahu yamunu calaykum ilaahay baa idinku mano sheeganaya an hadaakum liliimaan waxaa la tilmaamay haaruun wa muusa in ilaahay uu ku galladaystay walaqad manana calaa muusa wa haaruun waxaa la tilmaamay mu'miniinta in nebi maxamed lagu galladaystay soo saaridiis laqad mana allahu cala almu'miniin id bacata fiihim rasuula minhum yatluu calayhim aayaatih waxaa la tilmaamay alle subxaanahu wa tacaala inuu dadka mu'miniinta ah uu ku galladaystay islaamnimada famana allahu calaykum fatabayanuu ina allaha kaana bima tacmaluuna khabiira waxaa la tilmaamay kuwii dhulkan la makansiinayey inuu alle ku manaystay wanuriidu an namuna calى aladiina istudcifuu fi اlأrd wanajcalahum aima ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض waxaa la tilmaamay dadka ahluljannaha ah jannada gelidda la geliyey cadaabka allena laga badbaadiyey inuu alle subxaanahu wa tacaala ku galladaystay famana allahu calayna wawaqaanaa cadaaba asamuum ilaahay wuxuu nagu galladaystay jannada wuxuuna naga ilaaliya cadaabka waxa weeye wax xanuujinaya idan alle subxaanahu wa tacaala waa manaan waa alle gallad badan deeq badan siismo badan magacyada alle subxaanahu wa tacaala buu ka mid yahay almanaanna macnahaasuu tilmaamayaa waa ka cataayaadkiisa iyo hibaadkiisa iyo silaadkiisu ay waxaweeye badan yihiin wallahu aclam salى اllah wslm عlى nabiyina muxamed waalihi wصaxbihi wslm